waxaan halkan maanta isugu nimid inaan tacsi u dirno walaalkeen doctor sakariya jaamac cabdi oo lagu dilay magaalada gaalkacyo taas oo doctoorka oo ahaa dhakhtar wax ku bartay magaalada muqdisho kana shaqeynayay gaalkacyo isagoo goobtiisa shaqada joogana la dilay arintaas oo arin tiiraayo iyo muruga leh ayaa ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed wuxuu halkan isugu imaaday maanta inuu wana tacsiyeeyo una dilo dhammaan ehelkiisii caruurtii iyo dadkii uu ka dilay tacsi iyo tiiraanyada inuu la qeybsano walaalaheenna dhakhaatiirta jooga gaalkacyana aan garab istaag u muujino waxaan ognahay arrimahan waa soo noqnoqdaan waana arin xanuunkeeda leh sida aan la soconno dhakhtarku waa badbaadiye loogu talagalo inuu ummadda soomaaliyeed wax u qabto asagoo goobtiisa shaqada jooga isagoo dadka bukaanka ahaa ee u yimid daaweynayo in lagu dhex dilo waxa aada u xumaay oo aadna looga xumaada argagaxna leh dhakhaatiirtuna waxay ka muujinayeen arintaas inay aada iyo aada uga xun yihiin inay maxaay leeyihiin inaysan mar kale soo noqonin waxaan kaleeto oo halkan ka cadaynaynaa wuxuu ka mid yahay dhakhaatiirta inta wadan dadkiisa wax u bartay u noqday u shaqeynayay nin dhalinyaro ah firfircoon isku xirka iyo aabbo ah afar caruura leh isku xirka dhakhaatiirta kuwa jooga muqdisho iyo kuwa gaalkacyo ka shaqeyn jiray waxaan leenahay ilaaha u naxariista jannada fardowsi allah geeyo dadkii uu ka tagayna samri imaan allah ka siiyo